asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaad waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan badanaaba ka soo xullaa afka hooyo iyo qaybihiisa kala duwan caalaana waxaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinta murtida maanta ee aan isleenahay waxay hobad tusaalaynaysaa ama ay u noqonaysaa farmuuq iyo jidmaris ama hangooljiid ay u noqon kartaa maaragtay ummadda soomaaliyeed ee afkan hooyo aan ku hadlayna leh kuwaasoo u qaybsamaa reer magaal haadiilahayd mahayo xoololey iyo wax mu ogo intaba ama wax ma ogto iyo qaybahan waxooga ogeyn hadday heer magaal yihiinna ka dhagalaa magaalada iyo howlaheeda hadday miyi joogaanna ka dhagalaa miyiga iyo howlihiisa xubinteennan maantana waa mid ka mid ah sheekooyinkeennii qodada dheeraa ama sheekooyinkeennii maaragtay muhiimka u ahaa noloshii hore ee soomaalida iyo qaybaheedii kala duwanaa waana xubinta murtida maanta waxaa la yidhi oday baa loo ergeeyey intaan odaygaas loo ergeynin ka hor horta waxaa dhacay waxaa dagaalamay laba reer oo ood wadaag ah derisna ah marka horena qaraabo wadaag ah markaan ku leeyahay marka hore qaraabo wadaaga dee dadka soomaalida oo dhan ayaaba iska qaraaba oo soomaalidu inteeda badan markii la eego waxay ku caddahay inay qaraabo tahay oo dad isu dhow ay tahay wixii oo qaraabo saa isugu dhowa ayaa haddana qolo deris la aho ood wadaag la ah oo isla soomaalida weligeeda soomaalidu ma aqaan sisin bay geeska isu gelinaysay biyaha iyo ceelka iyo isku haysatay iyo geelaba marka haddii eeba idmahayo dagaal baa dhacay labadii qolaa dirirtay dagaal ahli maaligaha dhex dhacay waa layslaayey si xun baa laysu jafay waa laga adkaaday boqolaa laga adkaaday waa la daciifiyey si fiican baa iyadii ciidankeediba loo jebiyey warmaheedoo goobtii dagaalka ku burburay waa la bushkaaxay waa la askaaxay waa la uneexaystay markii sidaas loo yeelay ayay qaxeene meel yar bay isugu tageene qolaa maslaxa usoo dhex gashay kale oo rabto bal labadan qolo inay kala dhexdhexaadiso ayaa maslaxa usoo dhex gashay qoladii markii maslaxa usoo dhex gashay yay qoladii raysay waxay dhaheen waxaan rabnaa ninkaa hedel ah iyo qolada uu odayga u yahay inay guuraan oo dalkan ka baxaan sidooda mayna deganaanayn haddii kale waan soo afjaraynaa waan soo afjaraynaa markaasuu yidhi warbal aniga igu siba aniga ayaa ergeyne si bal hawsha ay aslax beenunaas u noqoto aan ergeeye igu sima oo bal hawsha wax yar iigu kaadiya aan odayga la kulme intaa bes ah tolaayey maradu tuura adugu waa oday ergaa laba qoluu la xordahaya hadduu marada tuuray odayga maaragtay uu hawsha ayadaa ah go-aansaday intii uu ergadaa ku jiray ayuu wuxuu u tegey odaygii kaleento ee qoladan laga reeyey odayga u ahaa markaasuu ku yidhi hebelow maanta waxaan kuu wadaa laba daran mid dooro odayga ragaaga waa go-ay waana lagaa reeyey dagaalkiina waa lagu soo durjiyey haddana waa lagu waareereysay ergaan wadaa ergadaan wadan waxaa weye nimanka waxay dhaheen reer hebela ninka hal arrin aan ku dayn karnaa waa inaad guurtaa oo aad carrada ka guurtaa oo waddanka dhaaftaa waddanka inaad dhaaftaa odowa masaafuris waa qolo dhano inta la qaraacay markii laga adkaaday haddana la masaafurinayo wey saasay ka dhigan tahay ma ogtaa ujeeddadu waa inaad carrada dhaaftaa baa layidhi guur soco markaasuu yidhi masaasa haa waxa u soo hadhayna waa xoogow jajab iyo dhaawaca maarata iyo iyo waxaan dhaamin iyo dad maarata aan istabar dhaamin adugu reerbow yaa kulaha ku dhacday ilan markii hore isagaa dagaal galiyo hoogiya be soomaaliduna iyadoon ka fiirsan bay dagaalka gashaa kii jamaica ama kii dhintana dankama ila gogashiisaa tawde markaasuu yidhi haddii eeba idmahayo ma ergadaad masaasaa haa dhagaysuu yidhi haye gobonnimo diiday baa igaga hadhuy gobonnimo waan diiday ayaa saaka igaga hadhuy saliyaa gobonnimo diiday baan ka hayaa buu yidhi saaka waxaa diilay yaan saaka ka hayaa buuhi gobonnimo waa qayb ka mid ah hal adayga iyo adkaysiga iyo mowqifka qofku meesha uu joogaayey inuu ku adkaado nimankii kale intaa ergadii loo geeyey waxaa layidhi ninkii wuxuu yidhi gobonnimo diiday baa igaga hadhay oo saaka wax kale oo aan hayan waan diiday arrintaa aan ahayn ma jirto haa nimankii hadalkii way qiimeeyeen waxaa usoo baxday gobonnimo diiday baa igaga hadhay haa adeer dee gobonnimadeydii oo dhanba saaka diiday baan isugu keenay naftaana huraya waana harjadaya nimankii baa shakiyo waxay dhamaryaaya ninka arrimaha wuxu qarsoon yihiin ninka arrimaha wuxu qarsoon yihin ninka waxaad ugeydeen aan ku samaynay ee sidaad ugeydeen aan u gallay ee sidaad ugeydeen aan u waxaynay ee sidaan arrimaha wuxu qarsoon yihin warbal inaga daayaa layidhi sanada aan gaadhnay dhowr sano aan gaadhnay dhowrkiisana intii la gaarayba isagana sajabkiisii iyo wixiisii iyo kuraydiisii yaryaraa ayaa saamaanqaad u noqda usoo hana qaaday bese dee laba heer waaweyn oo isgarab degan ayay noqdeen isna haladaygiisii ayuu halkii ku degay sheekadan waxay tusaale inooga tahay waxyaalaha farada badan ee dadyowga ajnabiga iyo hargalbeedka iyo balaayadiiyo hoogga iyo iyo xitaa dhaqamadan jeegada xiira oo jeegad xiran maha kugu dayan maha adeeru filimkaaga daawan maha kugu dayan maha gobonimo diiday baa igaga hadlay kulligeen inaan haddaan soomaalinahay inaan gobonimo diiday baa igaga hadlay inaan yeeli karno oo maadaama inaan wax kale inta iyo qalab iyo wax soo saar iyo horumarin kale ayna haynin diinta inaan waxaan dhihi karno dhaqamada qalaad oo aan afkeena iyo hiddaheenana raaci karno oo taabici karno ayaa halkaa inooga cad mahmaada maanta ayaan kusoo qaadanayna xubinteena murtida maanta idamka eebe waxaa weeye oo aan dhahaynaa allow nimaan wax ogeyn ha cadaabin allow nimaan wax ogeyn ha cadaabin allow nimaan wax ogeyn ha cadaabin